deegaanka luglub ee waqooyiga magaalada kismaayo ay deegan yihiin barakacyaal badan iyo ada dowlad goboleedka jubbaland dib udejin u samaysay ayaa wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha jubbaland waxay ka samaysay biyogelin haddaba wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha jubbaland ayaa ka warbixiyey biyogelinta ay ka sameeyeen deegaanka luglow sida soomaalidu deegaanka ay wada og tahayba dad fara badan baa kusoo barakacay oo degay dadkaasi intii muddo ahba biyo dhaamin iyo waxbaa loo samaynayey oonan xal waara ahayn waxaan marka wasaaradda iyo wakaaladda iyo bartnariska kale ee naga caawiya biyahaba aan ka wada shaqaynayna intii muddo ah in la helo xal waara oo biyo rasmi ah ay dadkan helaan waxaa marka hay-adda unisef ay naga caawisay mashruuc toban ceel laga qodayo webiga qarkiisa bybe toddoba kilomitir ah ilaa siddeed kilomitir xawaare ah soo socday seven point seven kilomitir bybe ah lix iyo labaatan kiyos oo uu ka mid yahay kan hadda aan hor taagannahay oo loogu talagalay dadku inay biyaha ka cabbaan shirkadda dayax ayaa mashruucaasi bartner aan kula noqonnay tribal b ayaan ku wada galnay lix iyo labaatanka kiyosba waa la dhameeyey toddobada kilomitir iyo barkii waa la dhameeyey tobankii ceel waa la dhameeyey upgrading systemkii waa la dhameeyey ku faraxsannahay dadka reer jubbaland aan u sheegaynaa in aan shaqadii aan ka wadnay luglow inteedii badneed ay guul tahay dadkuna biyo ay haystaan biyahaasi inaysan ku filleen baa laga yaabaa oo loo baahan yahay weli in lasii kordhiyo ceelasha biyaha u soo saarahaya waxaa weli baahi laga qabaa in la helo taangigii biyaha taangiye yaryar baa hadda dadka biyaha siinaya in taangi weyn oo kan kuwa hadda aan haysana ka weyn la helaa loo baahan yahay dadku weli way sii degayaan deegaanku weli wuu sii ballaaranayaa in bibeka lasii kordhiyo oo kiyosyada lasii kordhiyo oo access dadka ay u helaan